maamulka degmada dhagax boor ee dowlad deegaanka soomaalida itoobiya oo kaashanaya shacabka ayaa bilaabay dhismaha wadada isku xiri doona magaalada dhagax boor iyo deegaanka cobale gudoomiyaha degmada dhagax boor ee dowlad deegaanka soomaalida bedel khaliif maxamuud ayaa ka waraabixiyey dhismaha wadooyinkani ee ka socda magaalada dhagax boor in qorshahaga cobale si fiican uga socdo magaalada qadiimiga cobale oo muddo boqol sane ka badan weligeed aana helin master barayn taasna waa inta badan ballanqaadka shacabka inta badan lagu ballanqaadayay hadday tahay xukuumadda iyo xisbiga labaduba taas maantaan inaan joognaa miro dhalkeedii iyo faa'iidadeedii ugu horreyn waxaanu celinaya xafiiska horumarinta magaalooyinka iyo dhismaha oo runaantii mashruucan fulinaya oo qabaleega cobollo ka hirgelinaya sidoo kale waxaan maga celinaynaa cid kasta oo naga qayb qaadatay hadday tahay shacabka sida fiican u soo dhoweeyey ee ku faraxsan ee cid kasta ay hawshaasu ku dhacdo guryaha kasii furanaysa garab taagan howlwadeenada ama injineerada sidoo kale waxaan celinaynaa maamulka magaalada dhagaxbuur oo runtii taageero gooni aana siiyey oo isagu nagu caawiyay dhanka mishinariga oo runaantii aada iyo aad aan aada ugu faraxsannahay mana aha markii koowaad kulley ayna garab istaageen waxaana farxad noo ah ka degma ahaan inuu cobolo noqonayo qabaleegii saddexaad ee laga fuliyo qorshaagaha hadda kahor waxaan ka fulnay qorshaagaha qabaleega higliley iyo hoodaale maantana waxaan taagannahay qabaleega cobole sidoo kale waxaan shalay ka soo sameynay diyaarintii qabaleega bulaale taas waxay ku tusaysaa ka degme ahaan sidaan ugu fikirayno inay qabaleyaasha degmadu hadday tahay xagga bilicda xagga isku socodka xagga ganacsiga xagga magaalonimo inuu isbedel fiican in laga qabto aan ku fikirayno sabab tahay ma aha magaalooyinka soo koreeyay ama tuulooyinka soo koreeyay boqolaal sane siday ahaayeen inay marnaba ahaadaan maaha waa inay ka duwanaadaan waa in qaab ka duwan la helo waa in bulshadu access fiican iyo iyo magaalo tuulo qurxoon ay ku noolaadaan anuguna waxaan sii xoojin doonaa howlahaan sii wadno waa midaan insha alla haduu leedhahay xagga dhiraynta dhan kasta hadda kadib insha alla aan sii xoojin doono hadday tahay dhanka bilicda iyo nadaafadda howlahaas sidoo kale waxaan u sameynay nidaamka dowladaha hoose oo saddexdaa qabaleya hadda aan sheegnayba nidaamka dowladaha hoosaan ka hirgelinay dadka adeegsada waddadaani ayaa dhib badan waxa ay ku qabeen marista waddadaani maadaama burbur xoogan uu ka muuqday wuxuuna maamulka degmada dhagaxbuur uu sheegay in uu wadi doono dhismaha waddooyinka burbursan ay dhibaatadu ku qabaan marista gaadiidka